magaalada wargaadhi ee gobolka shabeellada dhexe weliba lagu bilaabay dhisowka garoon cusub oo diyaaradeed kaaso hadda heli dhulgaare kookumada maamulka kambaniga dhisahay garoonka yana ku werbi habsameen socodka dhismaha cusub ee garoonka diyaaradaha magaalada wargaadhi ee gobolka shabeellada dhexe joognaa maanta annagoo ah kambaniga adeegsan maanta ayaa si rasmi ah waxaan dhagax dhig u dhignay airboortkan u bilowday wargaani airbort oo aan rabno inaan ka bilowno airboort dherarkiisu yahay laba kilomitir iyo shan boqol balliciisuna soddon mitir ou yahay ka aan ogeyn loola socodsiinaya kambanigan adeegsan in uu horey uga soo qabtay shaqooyin aada u baaxad weyn sida maxaa la dhahaa kow marka airboortka jowar waa dhisnay airboortka guriceel annagaa dhisnay waxaa kaloo jira jidka aadiyabaal ceel baraf u dhexeeyo oo aan asagana gacanta ku hayno welina aan dhammaanin jidkan oo waddada u dhexaysa jowar ilaa iyo airboortka jowar oo shan iyo toban kilomitir ah oo aan gacanta ku hayno howlahaasoo dhan ayaa kambanigan oo wadaa labada gobol ee hirshabeelle iyo maxaan lahaa south center soomaaliya oo ka shaqeeyo haayo marka waxaa farxad weyn oo ah in ay si rasmia u bilaabatay dhismihii airboortka wargaani